bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samwade ee rediyo markabley waa toddobiyo labaatanka bisha sebteembar laba kun iyo labaatan barnaamijka samwade caawo waxaan ku soo qaadanaynaa labaatan sano ayaa ka soo wareegatay markii la aasaasay kooxda argagixisada ee shabaab xilligaasi oo ay jireen dhibaatooyin waaweyn kuwaasi oo horjoogayaashu uga faa'iidaysteen inay qortaan dhallinyaro badan balse muddo kadib waxaa soo baxay wejigooda rasmiga oo ku dhisan u adeegista ajaanibta taasi oo ka soo horjeeda hadafkii waddaniga ahaa ay u sheegeen dhallinyarada maadaama hadda lagu fuliyo kooxda dano shisheeye bal aan isbarbardhig ku samayno hadafkii kooxda ku aasaasantay iyo halka ay maanta joogto barnaamijka samwade caawo waxaa marti iigu ah korneyl aadan axmed rugle oo ah falanqeeya dhanka amniga iyo argagixisada oo barnaamijka qadka teleefoonka uga qaybgelayo walaale ibraahin xaaji oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada baardheere oo marti ku ah istuudiyaha rediyo markabley baardheere barnaamijka waxaa si toosa ugala socotaan rediyo markabley f m siddeetan iyo siddeed dibic baardheere iyadoo cidda uu sheego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janalka youtube-ka samuwade show ama barta facebookka samuwade dhodesow sidoo kaleeto waxaad ka dhagaysan kartaan www radio markabley com inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan teleefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex siddeed siddeed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info at samwade dhod sow barnaamijka aala waxaa idiin soo jeediya aniguaa yaxye cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa maxmedeen cabdi cali alfa barnaamijka samwade waxaa soo saaray qadar maxamed siraad waa mar kale iyo barnaamijkii samwade ee rediyo markabley su-aasha ugu horrayso waxaan hordhigayaa korneel aadan axmed rufle korneele kusoo dhowow waad maqlaysay hordhaca barnaamijka bal aragtidaada bismillah waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dibadii daakilba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda eeladeer al-shabaab haddii la yidhaaho waxaa weliyo tiral iyo labaatan ka dhashay octoobar labada kun iyo lixdii baa magacaas al-shabaab la yidhaahdo ugu horreysay dalka soomaalida laakiin argagixisada dhow adeegidda cadowga si dalka loo qabsado siddeetankii ilaa siddeetan iyo kowdii ilaa siddeetan iyo labadii bay soo bilaabatay haddaan si yaroo kooban marka arrintaas oga hadlo laba iyo siddeetankii baa ay jabhado qabali ah xayla maryam uu gudaha etoobiya ku tababaro qaranka soomaaliya inuu ku dumiyeena uu doonayo ayadoo gudaha etoobiya meesha la yidhaha gobolka liban iyo gobolka u dambeeya ee baali ee waxa weeye dirir dhaba dirirka la-ah ay maleeshiya beeleed oo amxaarada u adeega ay joogaan baa carabta waxaa ka yimid niman wadaada sheeganayo ganacsato itixaadbana la yidhaahdaale labaiyo sideetankii nimankaasu gobolada dalka oo dhan ayagoo dhaqaalo wata waxay wadeen hanuunin dawladda looga hor imaanayo ayagoo dawladda ku sheegaya inay gaalo tahay calaamadaheeda dacaayadahaasay filin jireen koob iyo sagaashankii qaranka soomaaliyeed markii uu burburay bishii febraayo bay gobolka tubada hoose meesha la yidhaaha jamaame gobolka shabeellada hoose marka waxay ka furteen mucaskar mucaskarkaasu dadka soomaaliyeed waxaa loo sheegaya jamhadaha badaniga ah oo amxaaradu ay soo hubaysay oo dadka shacabka allaynaya laga difaaco gobolka jubbada hoose waxay kala galeen dagaal genaraal cajiib dadka soomaaliyeedna dagaal bay dhinac oga hayeen dhaqankii iyo dhulkii iyo dhiiggii dadkaba waa dhibaateeyeen tusaale degmada jamaame oo ah degmooyinka soomaaliya degmooyinka ugu qabiilisan uguna dhaqaalaha badan buundadii isku xiri jirtay ayadiiyo magaalada kamayoogaagaasay gooyeen koob iyo sagaashankii markaas waxaa horkacayay niman gobolada puntland la yidhaahda kasoo joodo oo magac gabali ah shaatigoodu uwan yahay mucaskar magaciisa la yidhaha khaalid binwaliid oo isaguna soo dhawaabay meeshaas ka fureen kabacdi gobolada waqooyi bari la yidhaahday u meereen gobolada bari iyo nugaal iyo dhinacaasay tageen gobolada waqooyi galbeed rag dhalinyaro oo ka yimid gaar ahaan gobolka togdheer oo burcay magaalo madaxda u tahay iyo gobolka hargeysa rag ka yimid oo kale oo iyaguna qabaa'ilkii meeshaa isku dilayay in loo abuuro la rabay ba iyaguna waxay furteen mucaskar la yidhaaha saraaxudiin gobolka sool gobolka sanaad meelo ka mid ah gobolka bari iyo gobolka nugaal halkaasay galeen laba iyo sagaashankii halkaa waa lagu soo jebiyey cabdullaahi yuusuf iyo janada s baa kusoo jebisay laba iyo sagaashankii waxaa la abaabulay janha la yidhaaho itixaad soomaali galbeed oo uu xasan turki hogaaminayay salaaxudiin oo ka soo jooda gobolada waqooyi haddaan afka ku dhuftana beesha isaaq iyo waxa la yidhaahdo khaalid binwaliid oo gobolada bari iyo nugaal ka soo joodo iyo soomaali galbeed oo xasan turki uu hogaaminayo oo gobolada soomaali galbeed ka soo jooda itixaad ayagoo la yidhaahdo gobolka gado soo galay gobolka gadowey degan dhalad xaawo iyo doolow iyo dhulkaa luuq caradaasay tageen halkaa waxay oga duuleen dawladda etoobiya si ay dhulka u qabsato ilaa halooye halkaasay dagaal ku sameeyeen dawladda etoobiya waa soo duushay oo waa sii gobolka gada qabsatay qaybo ka mid ah kabacdi ururka s n f iyo ayagaa ku dagaalamay dalka raggii halkaas kula diriray itixaad baan ka mid ahaa itixaad halkaa markii lagu jebiyey janadii soomaali galbeed la baxday waxay degeen degmada afmadow iyo degmada badhaadha gaar ahaan doobley iyo raadkaanbooni bay janadii soomaali galbeed degtay halkaas ayaga oo dad eheladooda oo n f c ka soo joodiya qaxootiyadana saldhigyo ku leh janhad ahaanna halkaa u joogto baa dawladdii cabdullaahi yuusuf labada kun iyo afartii lasoo dhisay ciidamada etoobiya dalka markay soo galeen ayadoo dadka loogu beer jileecsanayo waa tii maxaakiim waxa la yidhahda xamar looga dhawaaqay salaaxudiin nimankii la baxay oo waqooyi galbeed ka soo jooday iyo kuwii la baxay waxa weeye ayaguna waqooyi bari ka soo jooday bari iyo lugaal ka soo jooday iyo dadkii dhulkaa deganaa maxaakiin waxaa la yidhaha la abaabulay octoobar labada kun iyo lixdii ajaanib fara badan baa xamar lagu marti qaaday raadkaanboonina halkaasay ka imaaday labada ururoo ugu ciidanka badan waxay noqdeen ibraahim xaaji jaamac afqaan iyo aadan jaadin in la yidhaahdo ciidan ay wateen oo gobolada waqooyi galbeed ka soo joodo dhagaalaha ugu badanaa iyo xasan turki iyo axmed madoode oo janhadii soomaali galbeed itixaad soomaalikamboni ka yimid labadaa qolaa dhistay al-shabaab waxaa la dhisay octoobar labada kun iyo lixdii waxaa hogaamiye ururka al-shabaab looga dhigay nin caraale la oran jiray ku-xigeenna waxaa u noqday axmed madoode ujoodada waxay ahayd etoobiya dalka soomaaliya waa la soo geliyey kaya sidii lagu soo gelin lahaa waa tii kismaayo loo duulay waa tii baydhabo lagu soo duulay kadib waa tii waxa weeye halkaas caradoo dhan dagaalkaad ogeed uu ka dhacay ka bacdi labada kun iyo sideeddii ayaga oo wada socdo waa kuwii haddana meesha kismaayo la yidhaahdo qabsaday bandhigoodii caasimada iyo heshiisyadii la galay baa waxay noqotay kaya in loo dhiibo gobolada jubbooyinka waa tahay cornel cornel aadan haddii aan kaa dhex galo wajeeyadaasi iyo waayadaasi ayay kooxahan argagixisada soo mareen waxaad moodaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed in ay ku biireen hadda bal wejigooda dhabta ah markii la ogaaday halkay maanta ayay marayaan ayaad isleedahay
waxaan isleeyahay eriyaal u adeegayo dowlado shisheeye oo doonayo in ay dalka dawlada qabsadaan baa waxaan horta abaabulay tusaale labada kun iyo koob iyo tobanka degmada beled xaawo la yidhaahdo iyo luuq labadaa degmo degmada luuq xisbul islaam baa ka dabana xisbul islaam xasan daahir aweys iyo axmed madoore oo shabaabki waa ka baxaalaha xukuday waad aragtay hadda axmed madoore waxa weeye sheegayaa roobow rag badanoo hadda dib oga yimid wiilal soomaaliyeed oo juud daakaa iyo jahli aqoon la-aan ay hayso baa lagu beer silaasanayaa dhulkiinu gaala haysato tusaale hadda gaaladu waxay degan tahay dalkii dadkiina waalaynaysaa maaracaawo ciidamada joogo haddii ay difaaca ceelwaaq iyo doobay ka galaan kaya dadkeenna ma aynan duqayseen irdaara iyo luuq iyo baled xaawo iyo baar dheer hadday isu dulmanayaan oo waxay la jirirayaanba ay gaalo ahaan lahayd tusaale dadka intaasaa ugu filan maxaa weeye marka dad dhalinyaro oo soomaaliyeed in soomaaliya dadkana laga laayo dalkana la qabsado ujoodadu waa intaas
burale ibraahim xaaji xogeeyaha dowladda hoose cornel aadan axmed rufle waad maqlaysay dabcan taariikhdii iyo xilligii dadkan lasoo asaasay aasaasay ayuu ka soo hadlay hadafkii loo asaasay waayadii hore dhalinyaro badan ayaa ku biirtay haddana waxaad moodaa in isbeddel weyn la dareemayo dhallinyarada ay ka soo baxayaan bal markii ay aas-aasmayeen iyo hadda haddii aad barbardhig ku samayso waase xaaladooda
bismi illaahi raxmaan iraxiim awalan horta ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad iskale lambar labo waxaan salaamahayaa mahadcelin kadib waxaan salaamahayaa sargaalka soomaaliyeed saaxiibkay aadan rubley aad baan u salaamahayaa waay waa nin waayo arag ah wuu garanhayaa nimankan dhagartooda iyo su-aasha wixii xumaantooda ahaa ninkaas sargaalka soomaaliyeed baa sheegay waan waxaan ku darahayaa koliha nimankan dhibaatada ay geysteen oo ummadda islaamka ay u geysteen waxaa ka taran dan diinta ay u geysteen markaus diinta islaamku waa naxariis diinta islaamku waa badbaado ayadoo saas ay tahayba waxay u isticmaaleen in qof kasta ka soo horjeeda ama wadada ay ka ahayn uusan rabin in ay si fudud ay ku beegsadaan oy ku bannaystaan dhiiggiisa wax ayakaeen waxaan macno lahayn dadkii baniaadamka waxay ka dhigeen islaamka ahaa ilaahay subxaana wa tacaala dhiiggiisa u adkeeyey iyo waxay ku bannaysteen dana ayaka ay leeyihiin arrintaas marka waxaa weye qof kastoo soomaaliya wuu garan hayaa waa mas-uulka waxaa weye waa aragtidu ka bixi waa sax waaye waa mid la mid ah yaan qabnaa annagoo dhanba waa waayahay dhibaatada ay soomaaliya u geysteen waxaa ka daran tan diinta ay sheeganayaan hadday dhihi lahaayeen annaka dowlad baan rabnaayo diin midna ay sheegan waxba ma ahaateen laakiin qofku le aniga diinti kitaabka ilaahay baan ku dhaqmaya oo dadka haddana dilahaya macnola-aan ku dilahaya meesha isku hadlaynahayo iyo wuxuu isku hadlaynayo anuma garanayo nimankaas marka waxaan u aqaana aniga inay yihiin cadow ummadda soomaaliyeed cadow diinta islaamka kusoo duuli inay yihiin marka ma isleedahay ee dhallinyaradii la qalday oo wejigooda rasmiga ah nimankan soo ogaaday oo waayadan dambe dowladda federaalka isku dhiibayay way ogaadeen xaqiiqda rasmiga ah in nimankan ay yihiin koox u shaqeeyo dana shisheeye ma la isdhihi karaa
lasma dhihi karo laajli sabab nimankii shisheeyaha u shaqayn jiray maamul goboleedyada ayaga kasii xumo kasii xag jiro maamul goboleedyadu mar haddii qaranka soomaaliyeed uusan ka xun sheegayn hadafka maamul goboleedyadu ay ku shaqeeyaan maamul goboleedka iyo argagixisadu isku nin baa samaystay labaduba isku qolaa samaysatay labaduna waa wax cadow loogu adeegayo dalka lagu qabsanayo laakiin kaa dhex gale maamul goboleedyada waxay ogol yihiin wadahadal inay la galaan dowladda federaalka soomaaliya qolyahan wax wadahadal ay ogol yihiin ma lahan dadkina way xasuuqayaan soo ma ah
waa been adeer wax wadahadala ma ogolo inayna ogolayn baan kuu sheegayaaye deni iyo axmed mudane waxa doorashada lagu sheega markay qabsanayeen laba kun iyo sagaal dawladii soomaaliyeed oo qaranka wakiilka ka ahay oo ayagu xidnaha ugu badan baarlamanka iyo wasiirada ay ka lahaayeen waa diideen oo waa faragelin bay yidhaaheen doorashadii qarankana xisbaaray u dhigteen oo xeerkii la qoray iyo dastuurkii iyo sharciyadii bay rabaan inay ka weeciyaan ujeedada rasmiga ah markaan waaqaca eego waa laba system oo la doonayo qaranku inuusan qaranba dhismin oo labada cadow u adeegayo weyo waxaan leeyahay marka dadka soomaaliyeed waxa fahmeeno waxa dhibaatada dhulka loo geysanayo iyo dhiigooda iyo dhaqaalahooda dadka waana dhintaa waana dhashaa laakiin dhul hal taako oo dhul ah gabanuma ma dhasho waxa weeye geli iyo lacagna laguma soo gato waxaan leeyahay marka dadka soomaaliyeed oo la isku mashquuliyey oo diintoodii sharafta lahaydna laga been sheegay dawladnimadoodii halka calan ahaydna laga been sheegay oo wejiyada farada badan iyo calamada farada badan lagu waalay waxaan ugu baaqayaa masiibada waktiga ayadaa macalliga ilaa sideetaniyada dib ha u fiiriso waa tahay buraale nimankan maadaama diin ay sheeganayaan diin ay shaqo aysan ku lahayn dadkii ay xasuuqayeen ay baabi'inayaan dana shisheeye ayay ka shaqaynayaan mis ma la dhihi karaa maxaadna ku sababeynaysaa arrintaasi waa sax waay waa sax xaqiiqatan wey xaqiiq waay inay dana shisheeye ka shaqaynayaan oo ajaanib ay ay la shaqaynayso oo ay ka barbar dagaalamahayaan oo maalgelin toosa la siinhayo oo ay ka ka soo dawlada nidaamka soomaaliya inay dawlad ka dhalato oo ka dhalan doonayo oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada inay ku jirto dantooda ku jirta ayaa taageerahayo taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku bixinayaan marka dadka soomaaliga sheeganhayo oo islaamka sheeganaya dhulkiina nala leh oo ajaanibtaas u hoosaasinaya inay ummadda soomaaliyeed baabi'iyaan waxaan waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed inay xasuuqa iyo dhibaatada ay ka daayaan soomaali dhulkan ayadaa iskale kama tegaysa meel ma aadaysa saasna kuma baaba'ayso saas hadda ay samaynayaan si soomaaliya ay ku baaba'ayso maaha marka wax laysma dhihi karaba shaki lama gelin kara in la taageerayo waayo ayaga hadday ayaga keligood yihiin ma dagaalameen waxba ma qabsadeen laakiin fikrado ayaga ka awood badan talooyinkii meel kale laga siiya dhaqaalana waa la siiyaa marka waxaan dhihi lahaa kuwa ku jiro oo soomaalida ah inay dadkiini inaad baabi'isaan wax dan a kuma gaaraysaan aqari adduun midna waa tahay maxaad is leedahay in dadka la xasuuqo oo qarxyo lagu xiro la go'doomiyo magaalooyin ay soomaali iyo dad islaama ay degan yihiin waa ay ka faa'iidayaan kooxdan
waxaan isleeyahay waxay ka faa'iidayaan ciqaab adduun iyo cadaab aakhare waxaan ahayn oo laga faa'iidaya ma leh laakiin waxaa la doonayaa caqligu inuu shaqeeyo afartan sano ka bacdi afghanistan iyo dalibaan baa waxaa lala heshiiyeen oo heshiiska laga raadiyo aniga waxaan odhan lahaa lamber kow alcilmi walcaqli dadka soomaaliyeed gudad iyo gudo meelay joogaanba wixii soomaalinimada la sheeganayaa dadka ana in lagu dayo dagaalku ma aha xabad keliya hal xabad keliya xalka ma noqoto in lagu dayo inay bal wax ka soo go-aan oo hanuunin la sameeyo anigu hadda waa aragti ahaan wayla muuqataa haddii taa la waayo ayada lafteeda in la isku dhigaya mehe gacanna in koriga lagu haysto oo yurub la isaga yidhaahda nimanka bahallada ah gacanna lagula hadlo haddii ayada la waayana qof kasta oo soomaali ah uu dhimanayaa inuu naftiisa iyo ciiddiisa difaaco si cirbiga iyo sharafka iyo dadnimada soomaaliyeed loo ilaaliyo oo dawladaha ajanabiga oo dalkeena iyo dadkeena dhibaataynayo kuna marmarsiyoonayo argagixisaan la dirirayna ay qandaraas ku waayaan labada barnaamij in la isku daraan anugu qabaa waa tahay buraale markii kooxdan la aas-aasayey iyo hadda oo aada moodo inta badan soomaaliya in ay gacanta aysan ku haynin oo ay dowladda magaalooyinka ugu badan ee gacanta ay ku hayso isbarbardhig markii aada ku samayso dhallinyarada soomaaliyeed hagardaamada ee kooxdan way fahmeen ma la tidhihi karaa haa way fahmeen haa dad badan baa ayaa fahmahayo dad badan baa waxay garteen dhagarta ay wadaan dad badan baa waxay arkeen wax loo dagaalamahayo iyo wax loo baalkeenaya markay ogaadeen danahoodii iyo reerahoodii ciddooda isaga imaaday because diinta islaamka wixii diinta ay ku bilaabato way ku soconaysaa diinta diinta waxaa waaye diin sideedaba ma gasho waxyaabahan khaladaadka oo hadda nimanka ay samaynayaan diinta islaamka waa nasteexo waa diin naxariis waa diin ilaahay u soo talagalay in koomkan lagu maamulo marka waxaa waaye qofkii ka been sheegana waxaa waye haddii qof ilaahay la dagaalamo noqonayo ilahay qof la dagaalamayna waad garanaysa dhibaatada u dambaynaysa marka qof kasta oo fahmo inay waxaan iska yihiin dhagar lagu leynayo soomaali dhagar lagu baabi'inayo dalka soomaaliya dadka soomaaliya lagu baabi'inayo qofkii qof dad badanoo fahmo isaga soo tagaa jira haddaba kuwa doo kuwa rajada uga dhiman tahay oo isleh meeshaan wax wanaaga ka imaanayo wanaag kama imaanahayo soomaalina kuwan way ka adkaanaysaa waad aragteen dowladda soomaaliya say ula dagaalamayso waad aragteen gulufyada lagala hortagahay waad aragteen ciidamada soomaaliya halganka ay ku wadaan marka waxaan dhihi lahayn anagu ummadda soomaaliyeed inay ciidankooda garab istaagaan dowladooda ay garab istaagaan nimankaana iska dhiciyaan ilaahay baa nafta gooye nimankan soomaaliya dhibaatada ku hayo in lala dagaalamo naf iyo maalba loo horo yaan yaan ula soo usoo jeedina ummadda soomaaliyeed waa tahay waxaa la tilmaamaa cornele inta badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan soomaaliya in ay dhallinyaro tahay waxaa jiro dhallinyaro badan oo kooxdan argagixisada ku biirayo dhallinyarada ma jahli ayaa u geynaysa ayaad isleedahay iyo aqoon yari mise waxyaalo kale ayaa jiro
saddex mas'alaa jirto number o jahliga waa qodobka koowaad oo diintiinta sayid dalgeynta loogu sheego ayaguna ay ku halaagsanaan dadkooduna ay ku halaagaan dalkana in la qaato uu halis u galo waa qodobka koowaad qodobka labaad dawladaha ajanabiga ee dalkeena kusoo duulay hadda tusaale gobolka hadda anagu aan joogno jubbaland oo kale kenya arag ka qabatay dawladeenina aysan weli inay dufaacdo xuduudaheeda iyo xeelaheeda aysan gaarin carag ka qabatayna iyaduna waxbay sahlaysaa baa la dhihi karaa oo waxay saacidaysaa argagixisada qodobka saddexaad oo ugu dambayso oo in ay dhalinyaro ku biirto keena ayaa waxay tahay waxaa yar hanuunintii dadki in la hanuuniyo wax la cuniyo war baa lagu nool yahay in la hanuuniyo oo culamaa udiinku ay dhiiradaan ay adeecadaha ka hadlaan oo magaalo walba dad abaabulan oo aqoon-yahano ah laga diyaariyo sidaan inayna diinta ahayna khalad loo fahamsiiye loo sheego oo wax kasta oo waxa weeye fikirka lagu baabi'inayo ay ugu badan tahay maskax cilmiyaysan oo cilmi diineed iyo tacliin kalaba le waxa weeye ay kamid yihiin in lagu baabi'iya marka hanuun la-aanta iyo aqoon la-aanta iyo dawladaha cadowga oo dadkan naf iyo maalba waxa ay lahaayeen baabi'inaya cara ka dhalatay saddexda arrimood
waa tahay ugu dambeyn si dhalintan soomaaliyeed loo badbaadiyo dalka iyo dadkana ay u badbaadaan maxaad dhalinyarada ugu baaqaysaa waa dhalinyarada soomaaliyeed iyo haddii aad ku darsataba dowladda dhammaan maxaad ugu baaqaysaa hadalkaaga ugu dambeeya
waxaan ugu baaqayaa dalku dawlad buu leeyahay midnimo qaran oo soomaaliya gobol degmo kasta ay wax ku leeyihiin dawladda waxaan leeyahay inay samayso dad aqoon-yahano ah oo diinta islaamkana aqoon u leh culun dadkaas isaga ah waxa weeye cilmi loogu sheegi karana leh inay diyaariso warbaahin cod dheer oo dibadda iyo gudahaba cod dheer oo dadkeena diinta sida dhabtaa loogu sheegayo la sameeyo oo hanuunin aada la sameeyo waa qodob qodobka labaad qof kasta oo soomaali ah inuu u diyaargaroobo wuu dhimanayaa qof noolaanaya ma jiro inuu u diyaargaroobo waxa weeyo in nimankaa ayaga a la zuuliyo fikir kasta oo lagu zuulin karo oo ay ugu horeyso in la baraarujiyo baraarujin lagu suuliyo oo ay ku dhigto baraarujinta intaan ogolayna xagtirka oo argagixisada in gacmo lagu suuliyo ciidamada qaranka lagu gacan siiyo arrintaasaan ku talinayaa
akhyaarta qiimahii qadarinta mudan guud ahaana barnaamijkii samwade ee caawa oo aan ku soo qaadannay labaatan sano ayaa ka soo wareegatay markii la aas-aasay kooxda argagixisada ee shabaab xilligaasi oo ay jireen dhibaatooyin waaweyn kuwaasi oo horjoogayaashu uga faa'iidaysteen inay qortaan dhallinyaro badan balse muddo kadib waxaa soo baxay wejigooda rasmiga ah oo ku dhisan waadeegista ajaanibta taasi oo ka horjeeda hadafkii waddaniga ahaa ay u sheegeen dhallinyarada maadaama hadda lagu fuliyo kooxda dano shisheeye waxaan isbarbardhig ku samaynay hadafkii kooxda ku aasaasantay iyo halka ay maanta marayso barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oo aan aad ugu mahadcelinayaa korneel aadan axmed rufle oo ah falanqeeye dhanka amniga iyo argagixisada oo barnaamijka qadka telefoonka uga qayb qaadanayay iyo buraale ibraahim xaaji xogayaha dowladda hoose ee degmada baardheere oo stuudiyaha rediyo markabley igula sugnaa barnaamijka waxaa inla socodsiinayay anigoo yaxyo cabdirisaaq soofe tani intaan barnaamij noocan oo kaleeto ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa نبادين النور كلانتي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قول يقبنمو
Yeah.